gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab ayaa dhagax dhigay dhismaha warta siigaale ee degmada hodan taasi oo ah warta ugu weyn caasimadda islamarkaana biyo qabad u ah ilaa iyo toddoba degmo oo ka tirsan gobolka banaadir munaasabadda dhagaxdhiga waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada hodan iyo agaasimayaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen moongaab ayaa sheegay in iyadoo laga faa-iideysanayo mashruuca nagaad ee dowladda u suurta gashay dhagaxdhiga dhismaha warta siigaale oo ka mid ah meelaha ay ka jiraan dhibaatooyinka ugu culus ee sababaha daadadka soo noqnoqda kuwaasi oo sanad walba galaafta nolosha dad badan marka ay buux dhaafto wartan maanta alxamdulilah ilahay fadligiis dowladda hoose xamar waxay ku guulaysatay iyadoo maaragtay meel marinaysa mashruuca nagaad in wartaan shaqadaas intaa la eg laga qabto oo biyihii intaasoo degmo ka soo homanayay haddii ilaahay yidhaahdo maalmo kadib ay maaragtay noqon doonaan biyo maaraysan shacabkii dhibaatada ku qabana ama guryaha uu ka burburi jira ama qaarkood xataa ku dhimay jireenna xal loo helay ilaahay idinkiisa guul waaye shirkadda fulinaysa waxaan rajaynaynaa sidaan heshiiska ku galnaba in ay maaragtay sida loogu talagala oo tayo leh oo isla xisaabtan iyo kontarool leh inay shaqadaas u qabato injineerada dowladda hoose ka socdo iyo xiriiryaha mashruuca nagaad iyo ku-xigaha howlaha guudna inay maaragtay si toos ah u kontaroolaan shaqadan ilaa ay ka bilaaw min bilaaw ilaa dhammaad haddii ilaah yidhaahdo aniga mas-uuliyiinta ila shaqaysa waxaan ku guulaysanay sidaad ka warqabtaan in mashaariic waaweyn aan dhagax dhignay oo hadda waddadan halkan labaatanka juun ay ka mid tahay oo dowladda hoose maalgelinayso shalaa ugu dambeysay waddadii debka oo waddo muhiim ah oo runtii magaalooyin magaalada muqdisho waddooyinka ugu muhiimsan ka mid ah hal sano ka horna la dhagax dhigay laakiin aynan shaqadeeda haba yaraatee bilaaban muddo hal sano ah dhaqaale darajirta awgeed ayaa shalay waxaan ku guulaysanay inaa iyadana shaqadeeda ay dib u bilaabato kadib markii dowladda hoose xamar ay ku guulaysatay in ay dhaqaalihii shirkaddii lagula heshiiyey qaybtii raatadii koowaad ay farta ka saartay waddadaas iyo tan lix labaatanka juun iyo talaadadii lasoo dhaafo iyadana waddadii buundooyinka oo iyadana taagneed dhaqaale darre lix bilood u taagneed shaqadeedii iyadana aan talaadadii dib u bilaawnay intaas kaliyaha waxaa kaloo waddadii zooba oo iyadana gebageba ah oo maalmo kooban gudahood lagu xarigga laga jari doono hadii la yidhaahdo iyo waddooyinkii banaadir waddooyinkii dhowrka ahay ee shangaandhi ilaa maaragtay nasiib buundo ilaa ciise cabdi intaasoo dhan ayaa dhinaca waddooyin ka socdo dhismaha warta siigaale ee magaalada muqdisho ayaa ah mid muhiim u ah bulshada taasi oo ay dhibaatooyin badan kala kulmi jireen xili roobaadka marka ay buux dhaafto